gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdiqaadir iimaan ayaa sharaxaya sababta keentay dibudhaca isagoona si qoto dheer uga hadlay marxaladihii kala duwanaa iyo waxyaabihii u qabsoomay intii ay joogeen sida aad la socotaan qodobka sagaalaad ee xeer number labaatan labadii kun iyo kow ayaa komishinka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya in markay boqol iyo labaatan maalmood ka harsan tahay maalintii loo cayimay ama loo asteeyey doorashada inuu ka hadlo komishinku xeerkaasaa waajibaad kaga dhigaya haddaba markaanu aragnay in xeerka doorashada qaranka ee lagu geli lahaa doorashooyinka golaha deegaanka iyo golaha wakiilada aanay weli diyaar ahayn oo xeerkii hor yaallo golihii wakiilada laba dib u furistii diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan weli qabsoomin muranadii taagnaa daraaddood saddex sidoo uu dhigayo qodobka sagaalaad ee xeer number labaatan labada kun iyo kow oo komishinka ku waajibinaya inuu cayimo wakhtigay qabsoomayso doorashadu boqol iyo labaatan maalmood ka hor maalinta doorashada loo asteeyey afar isla markaana uu arkay duruufaha farsamo sharci siyaasadeed ee ku gadaaman qabsoomidda iyo geedisocodka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka sidaa daraaddeed komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu caddaynayaa in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ee uu qorsheeyey in la qabto labiyo tobanka disembar ama u qorshaysnayd in la qabto labiyo tobanka disembar labada kun iyo sagaaliyo tobanka oo ah bil ka hor dhammaadka muddaxileedka golaha wakiilada ee markaa fadhiya aanay farsamo ahaan iyo sharci ahaanba aan ku celiya farsamo ahaan iyo sharci ahaanba qabsoomi karayn waraaqdii waan u qornay oo qodobka waxaa ku jira in madaxweynuhuna uu aanu gaarsiino waraaqdaa uu isaguna ku jawaabo digreeto muddo ku dhan shan iyo toban cisho waraaqdaasuna way naga baxday madaxtooyada way u tagtay idinkana waxaanu idinka doonaynaa inaad gaarsiisaan dadweynaha dhanka kale guddoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka somalilan waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan heshiiskii dhowaan ay gaadheen xisbiyada somalilan islamarkaasina ay soo dhoweynayaan xubnaha cusub ee komishanka komishinku wuxuu soo dhoweynayaa haddaba heshiiska kasta oo horumar kasta oo suuro gelinaya inay qabsoonto diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinkan soo socda ee isku sidkan heshiiskii dhowaan ay saddexda xisbi qarangaadheen iyo beesha caalamku ku soo afjareen murankii caqabadaha komishinka doorashooyinka qaranku haddaba wuxuu diyaar u yahay inuu komishinka cusub ee soo socda uu si sharciya sifo sharciya ugu wareejiyo xilka howlaha aanu gacanta hadda ku hayno si ay howlahooda hore ugu bilaabaan muddada ka horaysana komishinka hadda jooga oo komishinkii afraadi shaqada wuu sii wadayaa si sharciyana wuu sii wadayaa mustafa xasan nuur v o w hargeysa